furqaan aakhirkeeda aayadda saddex iyo toddobaad waaladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim lam yakhiruu calayhaa summan wa cumyaana waxaynu ku dhex jirnay aakhirkii awsaafu cibaadi araxmaan addoommaha ilaahay ee waan wanaagsanaya tilmaamahooda waa awliyada ilaahay weeye cidda ilaahay uu xidhiidhiyey ee uu soo dhoweeyey waa dadka sifaadkan iyo tilmaamahan leh waxay isugu jiraan sifooyinkani takhliyatun wa taxliya in wixii dhibaato iyo dembiya ay naftooda ka hufaan qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha wa taxliya bialakhlaaqi alxamiida akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsanna inay naftooda ku qurxiyaan qofkuna markaasuu qof noqdaa wixii liita markuu ka siqsiqo ama uu naco ee damiirkiisuu diido wixii wanaagsanna uu ku tilmaaman yahay ee uu cisiga iyo wanaagga ka raadinayo akhlaaqdaasi waxay isugu jiraan dhowr iyo tobanka ah altawaaduc iyagoo aan kibirsanayn waa kuwa dhulka ayar soconaya alxilm dulqaadka dulqaadkuna waa arrin aada u muhiima qofka mu'minkaana ammaan u ah nacasnimo iyo ducufnimona aan ku ahayn altahajud iyagoo ilaahay caabudaya wakhtiga dadoo dhammiba uu seexday siduu saxaabigii ugu gabiyayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yabiitu yujaafii janbahu can firaashihi ida istafqalat bilmushrikiina almadaajicu dadkaan iimaanka lahayn kolka ay hurdadakharta ku jiraan dhinaciisuu dhulka ka dheereeyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam alkhawf ilaahay iyo naarihiisa ka cabsanaya dad aaminahoo isdhigtay maaha tarku lisraaf dad garta weeye wakhti iyo maal iyo cunno wixii loo dhiibayba xikmadda looga jeedo ma xadgudbaan wa tarku liqtaar shayga meeshii ku habboonayd kama gaabiyaan waalbucdu can ishirk cadaaladda asalkeeda ogyihiinoo ilaahay xaqiisa cid kale ma siiyaan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والنزاهة عن عن الزنا والقتل جريموين كواوين iyagu kuma faanaane way ka durkaan sida sinada waa dadkoo dhegtooda la dilaaciyo meel laga dhaco iyo waxaa la yidhahda dilka altawbatu ila allah bay ku ammaanayn akhlaaqda wanaagsanay naftooda ku qurxiyeen waa inay ilaahay u noqonayaan ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan waxay ka dheeraanayaan waxa beenta la idhaahdo iyo dembiga iyo afxumada waaladiina laa yashhaduuna azuur waxa ay yihiin yaqbaluuna almawaacid wixii wanaagsana qalbiga subkayee lilyaya ayaa qalbigooda u culan yahay oo u furan yihi dee dema ma aha aayaddaasaa macnaha sheegaysa waaladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim ilaahooda aayadihiisa marka lagu waaniyo lam yakhiruu calayha summan wa cumyaanan aayadahaa uma dhacaan iyagoo dhagalo indhala laakiin aayadahaa waxay u sujuudaan iyagoo dhadhan u samaynaya oo khushuuci ay ka keentay sujuudda oo indho iyo dhagaba u leh waxay yihiin yabtahiluuna ila allah ilaahay bay ducada aada u baryayaan waaladiina kuwii weeye markay ducaysanayaan yaquuluuna odhanaya rabbanaa hablanaa ilaahayagiiyow nasii min aswaajinaa ooriyahayaga iyo wa duriyaatinaa ubadkayagaba waxaad naga siisaa qurata acyun indha qabowsi wajcalnaa lilmuttaqiin ilaahayow dadka wajcalnaa waxaad naga yeeshaa lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada imaaman hogaamiye nooga yeel ducadoodu waa sidaas weeye waxay ogsoon yihiin dadku waxa ugu muhiimsana uu ku tabaco inuu dad yahay markaa waxay ku ducaysanayeen ilaahw dadka naga agdhow diinta noo waafajiyo dad miyir qaba nooga dhig ilaan waxba kuuma hadhin haddii islaanta iyo ciyaalku kaa waashaan oo dhag la qabta ay yeelan waayaan oo ay soo xaroon waayaan oo ay ku maqli waayaan oo ay sheegtaan inay ilbaxeen oo iyaga wax laga dhagaysanayo inta keligii gaalada doonaysaa waa inta infasmat bay dadka ku sameeyeen wixii ay siinayeen wuxuu noqday in lagu maalgeliyo dadka inay ka farabaxaan ciddii laga taalo qaadan lahaa wax toosin lahayd oo odaygii iyo islaantii ay noqdaan carruurtii kuwaan waxba ka dhagaysanayn dadkii maatida ahaa ee raggu arrimin jiray qawaamiinta ay u ahaayeen ayaa laga fara baxay oo laga muruxsado lay dowladi habiili si aadu shaqo kuma lihid ag jooga uun ahaw adugu marka goorta ay ooriyaha iyo ubadku noqonayaan dar indhuhu ay ku qabowsadaan waa markay dad ilaha yihiin haddii laakiin dad shaydaan ay noqdaan dee goor walba waxaad diiddaad ku arki doontaa goor walba waxaad ku faraxdo oo aad ku aragta ishaadaa ku qabowsatay goor walba waxaad diiddo oo diinta ku xun oo akhlaaqda ku xun oo dhaqanka ku xun markaad ku aragtana ishaadu way ka nacaysaa oo waad karaahiyeysanaysaa inkaar baa kaa dhici doonto haddana kugu dhici waa kaa dhacday oo kugu dhacday ta aada habaarto ciyaalka iyo islaamka marka arrin sahlan maaha dadka oo lagu tabcoo dad lasoo saaro marka cidda aynu mas-uulka ka nahay aan ilaalinno oo waktigeenna inta badan aynu ku bixinna ilaahaybaa hidaayada leh laakiin iyo inaanu yaraysanin والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين islaantii ay isu kaashataan xaqa iyo wanaag iyo diin iyo dal iyo dadba in la horumariyo iyo ubadkaaga iyo taa kaaga hadha waa arrin weyn wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman waxay tilmaamaysaa waxay yihiin dad han weyn oo xataa ku fikiraya inay madaxu noqdaan dadka wanaagsane saalixiinta madaxnimadu wakhtiyada la tamaniyo ama la jeclaystaa waxa weeye dadka aada hogaaminaysaa markay yihiin dad wanaagsan oo miyir qaba oo ilaahay iyo ciddii wanaag ku hogaaminaysaba ka tala qaadanaya laakiin marka ay yihiin dad dawaqsan oo wareersan oo laga yaabo adiga laftaada haddaad istilaa islaaxi inay kula soo kacaan hogaamintoodu arrin noqon mayso waa lagu halaagsamaya sidaa darteed baad mu'miniintu waxay ku ducaystaan ilaahay oo madax naga dhig waxaanaad madax nooga dhigtaa almuttaqiin ilan jacala waxay ka mid tahay afcaashii nawaasikhda ahay ee mubtadaha iyo khabarka dusha ka qabsanaysa labadaba nasbinaysa mubtada iyo khabarkuna markooda hore sifiya mawsuuf bay soo haayeen taa macnaheedu waxa weeye ilaahayow annaga naga yeel wajcalnaa imaaman annaga madax nooga yeel lilmuttaqiina qof dad wanaagsan oo ku garab gelaya oo khayrka kugu icaanaynaya markaad hesho hogaamintooda waa la tamaniyaa sifooyinkaa dhowr iyo tobankaa intuu ilaahay soo xusay kadib waxau ihi ulaaika kuwa yujzawna waxaa lagu abaalinayaa alqurfa jannooyin alqurfa maqsino iyo guryo qaaliya bimaa sabaruu xejisashadii ay xejisteen waxalla wixii riixriixayay waxa ku riixaya ilaa wuu badan yihi bal waxa waxalla waxa ay sifooyin kusoo lahaayeen oo dhan wada sabir bay u baahnaayen wax la iska daynayo iyo wax la falayo iyo cadow laga gaashaamanayo intoo dhan sabir bay u badnaan asabr ma sahlana inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab wayulaqawna waxaa lala kulminayaa fiihaa jannada dhexdeeda taxiyatan bariida iyo wasalaaman badbaado salaam wanaagsan iyo bariido ilaahay iyo malaa'igta ka timi ayay leeyihiin taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam salaam baa soo noqnoqonaya khaalidiina fiihaa way ku waarayaan jannada xasunat way wanaagsanaatay mustaqaran meel lagu sugmo iyo wa muqaaman meel la istaago meel la istaago deegaan noqota halkaasa wanaagsan baa ilaha naartana ilahay wuxuu uhi inahaa saa'at mustaqaran wa muqaama waa muqaabalo cajiiba wey qul waxaa tidhaa nebi maxamedow maa yacba'u bikum rabbi ilaahaygu idiina aaba yeelaya dadow waxaad doontaan ahaadoo lowlaa ducaa'ukum haddaanu rabbi barigiinu jirin haddaanay cibaadadiinu jirin ilaahay addoonka addoommaha wuxuu ugu aaba yeelaa ummadana ku qiimeeyaa agtiisana miisaan ay yeeshaan marka ay wixii loo abuuray garanayaan ee ay baryayaan marka maa yacba-u waa min alcib athiqal agtiisa miisaan kuma lihidin oo isaga kuma cuslidin haddii aydaan ahayn kuwa caabudaya oo baryaya marka qofka kaafirka ah ama qofkaan diin lahayn garab kaneeco ilaahay agtiisa wuu ka fudud yahay sida qofka mu'minka ahi waxa weeye qofka mu'minkiina mid ku culus ilaahay oo adduunyada o dhan inay meesha ka baxday fuuqdo siduu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ka sahlan ilaahay agtiisa qof mu'mina in la dilo ama wax la yeeleeyo miisaanka uu ilahay agtiisa ku leeyahy maa yacbaw bikum maa yubaalii bikum rabbii lowlaa ducaa'ukum alla wuxuu yih ma jiro qofku wasni uu leeyahay ma jiro bal islaamka eeg siduu u qiimeeyey laba nafood weyn qofna waxaa la yidhi ka nixinta naftiisa laga nixiyo ama waxaan wuxuu lahaa aad qacdatood ka nixisa ama kuba ciyaarta ama bir aad saa ugu fiiqdo u naxo taasi waa ismiyo dembi sibaabu lmuslim fusuuq wa qitaaluhu kufr nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey qofka muslimka ah oo la caayo waa faasiqnimo allah ka fogaansho weyn iyadoo aad la dagaalantaana oba gaalnimaba kaasaasaa layidhi kan kalena waxaa la yidhi la dagaalankiisaa derajo weyn ilaahay agtiisa ah iyadoo kow laga siiyo waddada laga duwo kaa kaafirka ah ayaa waxay ka mid tahay maxay dirwatu sanaami alislaam islaamku waxyaabuhu aada u qiimeeya sarreeya oo laba qofoo labadaba ilaahay baa abuuray marka naska aayaddu erey luqaadaa ku jira saasay culimmadu kusoo ururiyeen faqad kadabtum buu ilahay yidhi waa beeniseen wixii la doonaya inaad rumaysaan fa sawfa yakuunu hadhow buu noqon doonaa beenitaankaasi lizaaman mid idinku dugleeya on dhanna idin dhaafin lizaaman mid idin irkaba oo idinku habsada lizaaman fa sawfa yakuunu jazaau takdiib wa huwa alcadaab lizaaman cadaabka ka yimi beeninta hadhow buu idinku habsan doonaa suuraddan la yidhaahdo suuratu shucaraa oo suuraddii lix iyo labaatanaada boqol iyo toddobiyo labaatan weeye waa suuradaha koobkooban haddana aayadahooda ay aadka u badan yihiin iyadu wuxuunay ka warrami doontaa dhinaca runtii caqiidada iyadoo wax badan tusaalayn doonta dadka hadday lugo-i lahaayeen dar hore oo lugo-ay inaanay waxba ka faa-iidin dhowr qiso ilaas lix qiso oo ambiyadii hore lahaayeen ayaa markaa rabbi suuradda dhexdeeda uu ku soo aroorin doonaa bilowgeeda iyo dhammaadkeedaba ilaahay wuxuu ka baryeelayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu sheegoa inuu saaxir yahay ama shaacir yahay taasaa ilaahay uu ka baryeelaya kitaabkan kariimkaana waa ammaanayo bismi illaahi araxmaani araxiim daasiin daasiin miim allahu aclamu bimuraadihi bidalik macnaa daadana madkeedu waa mad gaaban siin iyo miimna waa madkii dheeraa ee saddexda xaraf ay ku jireen gudihiisa tilka tan soo socota aayaatu lkitaabi almubiin kitaabkii caddaa aayadihiisii weeyey kitaabkii wax walba caddaynaya iftiiminayay waa qur-aankan kariimka isaguna sidiisaba isaga waadix ahaa en waxba ku qarsoonayn lacalaka waxaad u dhowday nebi maxamed oo baakhicun nafsaka naftaada inaad halaagto anlaa yakuunuu mu'miniin inay ilaahay rumayn waayeen ee mu'miniin noqon waayeen awgeed ayaabaad naftaada halaagi gaadhay waxaa halkaa ka muuqda laxajeclada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku laxajeclaabaya dadku inay wada hanuunaan oo dee naxariis buu u ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin caalamkao dhan naxariis buu yihi halkaasay kaaga muuqanaysa sida uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu adaygayo dadka hanuunkooda laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canaytum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufu raxiim waa ku laxa jeclaabaya dadka inana waa mudanay qofka inaad isku daydo bal inaad la dadaasho ilaahay baa hanuunka haye in nashaa haddii aanu doonno nunasil waxaanu kusoo dejin calayhim dushooda min asamaa'i xagga kore aayatan mucjizo fadallat acnaaquhum qoorahoodu waxay noqon doonaan lahaa khaashiciin lahaa khaadiciin fadallat acnaaquhum qoorahoodu waxay noqon doonaan kuwa gaalada ah lahaa aayaddaa iyo mucjizadaa khaadiciina mid u yuurursata oo u foorarsata oo u dullowda ilaahay hadduu doonaya saasuu samayn laha dadkanaad arkaysa kibree wada madax taagay hadduu doonayo dee wuxuu duldhigi lahaa buurtii uu duldhigay reer banu israa'iil intuu soo fujiyey ee dabeetana ay sujuud u wada dhaceen ilaa waa la yaqaanaa fulaynimadoode iyo siday isu dhiibayaana dhaqsaha laakiin ilaahay saama doonine khiyaar buu dadkii siiyeoo mid waliba wuxuu doortay abaalkeeduu leeyahy wamaa yaatiihim uma imanayo dadka min dikrin qur-aan min araxmaani ilaahay xaggiisa ka yimi muxdathin oo cusub xagga soo degidda ilaa kaanuu waxay noqonayaan canhu mucridiin kuwo kasii jeedsada mar kasta oo aayaadku ay soo degaan waxay leeyihin ayukum zaadathu haadihi iimaanan war bal soo degtay keebaa iimaan uga kordhay bay leeyihin munaafiq iyo kufaarta nama saamayn waxba nagagama duxin ayay leeyihiin way beeniyeen laakiin dadka muminiinta saa maaha alla waxa uhi faqad kadabuu way beeniyeen gaalada qur-aankii fasayaatihim waxa uu iman doona ambaau maa shay warkii kaanuu bihi yastahziuun kay ku dheeldheelayeenoo qur-aankana wuxuu ka warramayo oo cadaada ayaa u iman doona waana u yimida adduunyadii aakhirana wuu dambeeya awalam yarow miyaanay eegin ilal ardi dhulkii kaman batnaa fiihaa intaanu ka soo saarnay min kulli zawj nooc kasta oo kariim wanaagsan nooc kasta oo wanaagsan bal ilaahay nicmadiisa eeg faraha badan ee dhulka ka soo baxaysee nabaada dad iyo dunya waxay cunaan ee loo aayo iyo quruxdiisa kariim miyaanay eegin macnaa aayaadkan sidaad u akrida kuwaana u akri ha ka dhicine ina fii daalika arrintaa laaayatan mucjise iyo aayad baa ugu sugan alaaya calaamo weyn oo cashara baa ugu sugan ayaa ku sugan ciddii anfacaysa wamaa kaana akharuhum mu'miniin intooda badani rumayn maayaan buu lahay intooda badani rumayn maayaan ilahay dadkan isaga inaga ogo inagu waynu dadaali dadkana sida ugu fiican baynu diinta ku gaadsiin laakiin alla waxa uu tilmaamay wamaa akharuhum wamaa kaana akharuhum mu'miniin aayaddaasoo soo noqnoqon doonta iyo aayadda ku xigta وإن ربك إلهك النبي محمد لهو العزيز الرحيم لهو العزيز وكي أود بدن الرحيم وكي نحريس بدن بلورا وصفيات العزيز للأولياء لل... للأعداء والرحيم للأولياء وكان بالمؤمنين رحيما مركو عادوا قطونا إنه قبطه عزيز مركو نحريسنا يا أولياء ديس الرحيم لبدا wasfi si cidda uu kula dhaqmaa la sheegayoo dabeetana qisooyinka soo socda qolana casiisunbuu ku ahaa qolana raxiimunbuu u ahaa ilaahay rusushiiyo ciddii raacday raxiim buu yihi cadowgay oo ah rususha ciddii beenisayna wuxuu u yahay casiiz waid wakti xus nebi maxamedow naadaa rabbuka muusaa nebi muuse u dhawaaqay aniiti lqowma aldaalimiina buu lahay nebi muuse waxaad u tagtaa qolyaha daalimiinta dulmiga kuwa sameeyeoo dee lafasirba kuwaa dulmiga sameeyey qowma fircawna u tag fircoon qoladiisi alaa yattaquuna miyaanay cabsanayn dee ha cabsadeen dee faraacinada dulmigoodana dee laga warramayo qur-aanku aada buu kaaga warramay halkan iyo meel kaleba ilaahayna godad bay ka galeen ummaddana godad bay ka galeen dulmigooduna mid aan horeba loo arag buu ahaa waxiid fii nawci la yaab badan ubad yaryaroo kurta laga jiro la laayo iyo kibir gaaray inay ilaahnimo sheegtaan qaala markaa waxau ihi fircoon qaala waxau ihi nebi muuse nebi muuse waxau ihi calayhi salaam rabbi innii akhaafu ilaahaygiiyo waxaan ka cabsanaya an yukadibuun inay beeniyaan woogi ninkaa taqaano waad la joogtaabaa layi fircoon iyo faataadhugtiisa iyo waxaa kasoo food lehee ka iman doona woogi wayadiiqu sadrii laabtayduna way cidhiidhyamaysa oo kuwaa xaggooda markaan u kaco ma furfurni walaa yandaliqu lisaani carabkayguna ma furna oo fasiix ma ihi oo risaaladda si cajo badan uma gudan karo fa arsil ilaa haaruun fa arsil almalaka ilaa haaruun malaga u dir bal haaruun laftiisa ha loo yeedho hayla hawl gabo garaw ha ii noodo sidaasuu dee codsanayaayoo tan ceeb kuma leh ilaahay oo aada u cabato oo aada u sheegato wixii aada dareemayso o dhan intuba waa ammaan wey ilaahay laga aamusa maahay addoonku wax kastoo uu dareemayo waa inuu ilaahay se u bandhiga taasaa muujinaysa addoon baahanin wiyi haddii laakiin afka uu buuro uu idhaahdo baahidayda ilaahay waa arkaa waxba looma aqbalayo ilaahay fadligiisa wuxuu doona wuu ku yeelaya laakiin cibaadaday ka mid tahay ducadan tawaaduca iyo miskiiniintu ay ku jirto bal rasuulkaana igu xooji buuri رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة طه نفسهم طاهيسي وشاقنا يا يا وحب لا يدهل كا وكد ريمي ولهم علي وح ولهم وح أصغنا ذا فراعنا ذا علي دوشي ذا ذنب قدب ذنب ما ينقال الدلاء لكن وح أولي يغا وركي ذنبي قدب بين قط فأخاف أن يقتلون إلي الدلاء ما كعب صنبع إلى رسول كو آدم ملق ماه cabsidu way ku dhici uun say dadka kaleba ugu dhacdo laakiin cabsidu maaha mid jaha wareerinaysa oo marankiisa ejinaysa qaala markaa ilaahay baa yidhi kallaa kuma dilayaan lagama yaabo inay wax ku yeelaane fadhabaa biaayaatinaa la socda mucjisooyinka iyaganoo qaada innaa macakum annagaa idin garab taagan baa ilaaha wuli maxaa ka maqan qofka yidhi ilaahay uu ku yidhi anaa ku garab taagan mustamicuun waan dhegaysanayaa baa ilaha wuli innaa macakum mustamicuun kuwo dhagaysanayaanna wuxuu idinku jawaabaya waxaad ugu jawaabaysa arrin wuxuu ku dambaynaya waxoo dhan ilaahay baa gacanta ku haya ilaahay maciyadiisaasaa loo bushaareeyoo loo ballan qaaday abubakar sidiiq baa calaamcalo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu la socday ka baxsanayeen makay dhuumanayeen ayuu yihi wallaahi mid inaga iyaga gaalada ka midi hadduu hoostiisa eego waaba ina arkaya kolkaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam maa danuka ya abaabakr biithnayni allahu haalituhuma abubakar oo maxaad u malaynaysaa laba ilaahay uu saddexeeyo laba ilaahay uu saddexeeyo cid walba iyagaa ka weyn marka ha u baqi sibaanay u dhacdo ilaahay wuu amray nebigan labadan rasuul markii la diray waa la amray amarkaa ilaahay bayna ku soconayaan ballanta ilaahayna way ku kalsoon yihin faatiyaa buu ilaahay idhi u taga fircawnna ka la ydhaaho faquulaa waxaad tidhahdaan innaa rasuulu rabbi alcaalamiin rabu alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbiga iskale abuuray arsaaqaya ee maamulaya rasuulkuu soo diray baannay labadoodu macnaha meelaha qaarkoodna inaa rasuula laakiin halkan rasuulu risaaladooda waa isku mid keliya hoo dee dhan una wada jeeda oo istaageeraysa an arsil macanaa ku dhah an arsil dir macanaa annagana raaci bani israa'iilana raaci oo sideedaba diintu waxay usoo degtay limasaalix alcibaad addoomaha iyo dantooda marka qofku nuxurka asraaru shariica diinta ilaahay sirteeda marka ay dadku dareemaan taasay gartaanay fahmaan si asxaabtu u fahmeen ridwaanullaahi calayhim iyo saalixiintii inaga horreeyey ay tahay inaynu ku dayanno diintu waa lidar-i almafaasid wa lijalbi almasaalix dadka wax alla wixii danu adduun iyo aakhirana way usoo jiidaysa adduun iyo aakhira wixii adhaxjab ku ah ee fasaahadinayna way ka deerifaynaysa diinta saa in loo fahmo wey dhinac kastaba wixii ilaahay uu ku yidhi ee rasuulku uu ku yidhi kaasuu kugu jiraa wanaagku marka dadkii in la xoreeyo la badbaadiyo mustadcafiinta ahaa ayaa loo soo diray bacda tawxiid rusushan qaala markaa fircoon baa soo boodo laabta garaaco wuxuu yidhi alam nurabbika miyaanaan ku soo korinin fiinaa dhexdayada weliidan adoo ilmo yaroo mujo ah sawtaanu ku soo korinay walabista fiinaa waanaadna dhex joogtay min cumurika waktigaaga iyagoo ka mida siniina macnaa siniina min cumurika sannado cumrigaaga ka midana hadda waadna dhex joogtay wa facalta waxa aada samaysay faclataka faldembiyaadkaagii allatii facalta ee aada samaysay la isla garan wa anta min alkaafiriina waxaanaad ka mid ahayd gaalada buud kuwii iga gaaloobay intaasuu isdabageliyay mujrimkaasi ciribtigodaygaasi waxaasuu istaba dhigay oo isugu jira galad sheegasho iyo inuu yaqaanay muuse oo isagoo ku sheegayo daciifnimo iyo isagoo godob xusuusiyo hanjabaal halkan usoo dhigay halkaasuu taagan yahayoo qofka muuminka ahi maaha inuu waxmoodo mid ilaahay ka durka waayo wixii yare uu kuu sameeyaana wuu sheegan yahay wixii yare uu kaa yaqaanaana waa fashilan yahay wuxuu kugu tudhayaana ma jiro imtinaan buu bilaabay marka qof wax kugu tara inuu kuu noqdo maaha kaa isaga ah ee kugu gallad sheeganaya ee doonaya waxa uu ku siinayaa inuu noqdo wax aad ugu shaqayso oo aad ugu habrato adduunyadan maanta aynu joognana dee dhaqaalaha iyo waxsiinta dowladaha muslimiinta iyo dadka ay yidhaahdaan way dib dhaceenoo waa la korinayaa ama way soo korayaan waxa la siiyaa waa waxa lagu gumaysta uun sidan fircoonu nebi muuse wixii uu siiyey ugu manno sheeganayo marka u horreeya waxaad kabar ka arkaysaa dowladdaasi way caasigirowdoo cunaqabatayn baa bilaabmaysa baanka adduunka iyo hay-adda lacagta iyo agabkooda ha ka qaateen oo yaan laga ag dhowaanin marka la doonayo in la soo jiidana waxaa la leeyahy deyntii waa kaa saamaxaynaa deyn marka horeba sanka laga geliyay dadka oo sumaynaysa marka fircoon wuxuu ihi war sawtii aada weliidka ahadeed yarayd aynu kusoo korinay war sawtii aada muddo dheerna dhex joogteenad waxaan sheegsheegi jirin aad iminka sheegayso iyo rasuulnimadan war sawtii aad ninka dishay buuli wa facalta faclatak waa masdaru lmara ayaa laga faclatan iyo ficlatan ficlatanna waa habu samayn sida waidaa qataltum fa axsinu lqitla وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ومصدر الهيئة لكن كان ومصدر المرة معناها هل مربط سما يسيبون واحد لقى يعوي ونينا تشيء لقى oo had iyo jeerna dadka isbidaya kibraya kooda dhintaa adduunyadoo dhan baa la qayleysa dadka kale haddii ay shuf beelaanna lama yaqaano waa la baaraya arrinkooda weeye wax dhibi ma jiraan waa adiga arkayoo yuhuudda marka mid ka dhinto waa la qaylaya ama ameerika markuu mid ka dhinto hal askari laakiin haddii ummadda kale ay shuf beesho iyaga waxaa la leeyahay waxba maaha waa la eegi doonaa xaajadaasi sida u dhacday marka fircoon waa xusuusan yahay ninkiisii wa anta min alkaafiriina buu dee isba kaafir buu u yaqaanaa dadka markaa diiday xumaantiisa qaala markaa nebi muuse waxau ihi facaltuhaa waan sameeyey arrintaasoo kii aan feedhay ah idan waktigaa oo ana min adaalliin anna kuwa gafsan baan ahaa garabshiyuu bixinayaa rususha ilaahay gaf bay u arkaan wixii aan ilaahay u fasixin kani wuu mutaystay in la dilo gaalki laakiin maadaamaan loo fasixin oo isagu uu ka gaadhsiiyey wuxuu ku tiriyey inay gaf ahay fa farartu minkum waan idinka cararay lamaa khiftukum markii aan idinka cabsaday markaan idinka cabsaday dee waan idinka cararay kamaydaan rayn idinbee ilamaydaan dul qaadan fa wahaba lii rabbi ilaahaygu wuxuu isiiyey isagoo ii bedelaya xukman buu isiiyey faham diinta ilaahay aan fahme iyo xikmad ila nebi xikmadi kama maqne wajacalanii min almursaliin rususha la dirayna wuu iga yeelay wa tilka nicmatun buuhi fircoon jawaabtiisii buu wadaa awa tilka nicma hamsatulistifaam baa xadfan awa tilka taasi nicmatun ma gacanba tamunuha aada igu gallad sheeganaysa calaya aniga miyaad igu galad sheegatay buuhi inaad gacan ii fididsoodi soo koriso an cabadta bani israa'iil maca isticbaadika libani israa'iil adoo addoonsaday reer banu israa'iil wareerka iyaga waad addoonsanaysee waxa yalan calfadaadi siisay mataasaad igu manno sheegan buui bal hadda labadaa isu dhig buuri aniga taa waad ii yeesho way jirta laakiin reer banu israa'iil oo ahaa qoladii mustadcafiinta maxaad ku samaysay bal hadda ijraamkaaga eeg dadkii iga ag dhowaa waxaa saad ku samayso kurtaad ka guraysa marka saad aniga igu mana sheegan doontaa qaala fircawnu baa wuxuu ihi nin dee meesha ugu darane ku dhegan buu kolkiiba abbaaray wamaa rabbulcaalamiin ilaa war in badan baa ka dambaysay faqulaa inaa rasuulu rabbialcaalamiin an arsil macanaa banii israa'iil marka tii u horraysu ku dhegay wamaa rabbulcaalamiin rabbulcaalamiinka ii sheeg buur ilaan isagunbaa sheeganaya inuu rabbi yahay mujrim intaa yaree dhulka kooban ee masar dee magaaladaa kooban eriyadaasu ayuu ka talinayao boqor uu ka ah barina ma gaadhsiisnayn galbeedna ma gaadhsiisnayn arrinkiisu halkaasi uu ilahnimo ku sheegtay oo ummaddaa uu aftuu ku qabsaday nebi muuse calayhi salaam sida uu wax ugu sheegayaa waxa weeye si aanu fircoon ku murma karin oo sidii ninkii namruud la odhan jiray umuqaaladada uu sameeyey yidhi ana uxii wa umiid kudhaydaa wax dilo wax nooleeya arrin naberiya kalama hadlaya laakiin arrin daruuriyu kala hadlaya oo aynu u jeedno mid la taaban karo ayuu uga dhigaya ilaahay aayadda tusinaysa iyo daliilkiisa qaala markaa nebi muuse yidhi rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma ilaaha aniga isoo direen rasuulka u ahay cir iyo dhul iyo inta ka dhaxaysaba ka iskale abuuray wey in kuntum muuqiniina haddii aad rumaynaysaan yaqiininaysaan haddii yaqiin laydinka helayo qaar wax ka daadegayo aad tihiin dee ilaahay waa kaa fircoonu ma wuxuu odhanayaa markaa maanaa cirkiiyo dhulkiiyo inta ka dhaxaysa abuuray buu odhanayaa ilaa fabuhita aladii kafara baa taalle ma odhan karo fircoon halkuu fadhiyo wuu isogi xirna sheegan maayo dhulna sheegan maayo markaa arrinkiisii waa inuu afmaroris iyo amakaag bilaabay qaala wuxuu yihi fircoon liman xawlahu dadkii hareerihiisa ahaa buu ku yidhi alaa tastamicuuna war miyaydaan dhegaysanayn war ninka ma maqlaysaan maa la yaabtaan wey kolkaa waxa ay tani tahay alaa tastamicuuna bal yaaba wey waa yaabgelin anu waa yaabsanahay qaala markaa nebi muuse wuu ku celiyey wuu ku disayaa miyuu uga turayaa rabbukum weeye idinkan laftiinu rabbi idayin wa rabbu aabaa'ikum alawaliin aabbayaashiinii horena waa ilaahay abuuray cidoon aabaha ka dhace xaqaa'iqu u dhiibaya jihaadkiibuu la galay fircoon buu taa la hortaagayn sidaasay ti qofka muslimka ahi naftiisa iyo diintiisa iyo mabdi'iisaba uu ku kalsoon yahay waxaanuu ku gudbinayaa bimil-i fami afkiisoo buuxa ayuu ku gudbinayaa on macal ducufaayn qaala markaa fircoon wuxuu yihi waxba kama jawaabin wax uu ka jawaabay ma jiro ee wuxuu yidhi ina rasuulakum wa rasuulkiinan aladii ursila ilaykum kan la idiin soo diree dadii haw sheegtay in la soo diray la majnuunun waa falan yahay ninka maanta meeshan la joogo iyo caalamkan qudba alwaxiid cidda keliha ay ka talinaysa ee dadkuba uu u wada sallimee loo saxeexay ninka halkaa isla soo taagay ilaahbaa isoo diray oo jira walla kani waa ka dhacsan yahay la qabsan kari maayo buu kani leeyahy sida maanta ay gaalada u leeyihin ciddii naga baydha waxaa loo arkayaa un cid waddada ka baydhayso oo halaagsami doonta fircoon waxa uu leey walla kani waa majnuun buuri qaala markaa nebi muuse wuu istaba dhigayaa isagu markaa waxa uu yidhi rabbulmashriqi waalmagribi wamaa baynahumaa ilaahay waxa weeye qorax ka soo baxayo qorax ka dhac iyo inta ka dhaxaysaba isagaa leh in kuntum tacqiluuna haddaa wax garanaysaan buuri ugama turayo wuu isdaba celi wuu isku daba celinayaa mar walba wuu sii akidayaa adilada alluu sii bayaaminaya bari iyo galbeed iyo inta ka dhaxaysa isagaa rabbi waa haddaa yaqi haddaa caqli leediin haddaa caqli leediin marka ninka taa garan waayey ee fircoon wax ka dhagaysanaya caqli male caqli yeeshoo waxeega wey qaala markaa fircoon baa soo boodaa waxau ihi lain ittakhadta ilaahan hayrii ilaahaan aniga ahayn haddaad samayso haddaad samaysata buulo aada caabudo la ajcalanaka waxaan kaa yeeli doonaa dhaarta oo dhaarta e min almasjuuniina kuwa xabsiga ku abaada alambaqadaydaan ku gelin doonaa buuri war kuba ha yaraadee min almasjuuniin kuwa la xidho ee sijniga sijnigiisana kol haddii sidaaba loo galo laysma weydiin jirin qofka mar hadduu ku libdho ilan dadka mujrimiinta ah qof kal hadday gacanta ku dhagaan irhaabkooday ka mid tahay iyo cabsigelintooda oo u dhammaatay qaala markaa nabi muuse yidhi awalow ji'tuka haddaan kuula imi bishayin mubiinin wax cad wax cadoo umad qancin kara oynu isla eegi karna haddii aan kuula imidba miyaad xidhi uun oo miyaad hanjabi uun bal horta ma adeegtid arrinka qaala markaa fircoon waxa uu leeyahay faati bihi balkan in kunta min ashaadiqiina haddaad kuwa runta sheegaya ka mid tahay mucjisada cadaad sheegaysa balkan arrinkana ka soo daahiraya isma lahayn hay isku weydiin lahayda fa alqaa casaahu markaa wuxuu soo qadimay ushiisii faidaa hiya thucbaanun mubiin waa iyada oo thucbaan mas ah mubiinun cad macnaha muuqda oo bayaansan oo aan lahayn shakiyoon ul loo malaynayn wanasaca yadahu gacantiisiibuu murh ka soo siiyey faidaa hiya baydaa waaba iyadoo dhalaalaysa oo warwaraysa linaadiriina dadka eegaya kuwa eegaya saaday u eegaan waa kuwaa ku indha daraandarayba maxaa ka iftiimay ilaahay nuurkiisiibaa ka iftiimay iyo mucjisadii rasuulkan ayaa markaa ka bidhaamay qaala wuxuunu ku yidhi lilmalaa'i xawlahu madaxyaweyntii hareerihiisa ah baarlamankii nacanlayaasha oo ahaa buu ku yidhi ina haadaa la saaxirun caliim waleekani sixir sixirle way aada u yaqaana yuriiddu wuxuu doonayaa buuri an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiinan bisixrihi falkiisa inuu idinkaga saaree famaadaa ta'muruun war maxay idinla tahy waxba ma soo kordhinin weeye sixir waa la yaqaana isna sixir buu keenay laakiin midhkana la yaabtee ina idin yaro wareeriye aqoonta sixirku aada khabiir ugu yahay wuxuu iska dhigay dabeedna nin macluumaad dheeraada ka haya oo wardoonkiisu wax badan oonay ogeyn uu usoo sheegay marka wuxuu hi wuxuu u socdaa waxaana sixira u isticmaalay dalku qabsanayaa buui dalka dalku wuxuu u baahan yahay in lagu guntado la difaaco diinta keliya hay leeyihin dadka mujrimiintii waa taas weeye waa dunyo la difaaco iyo dal la difaaco iyo kursi la difaaco intubana ma difaacmayaan diin la difaacaya haddaanay jirin bal ka taliya buuhi haddaba horeba ulama talin ulama tashan jirin oo dee ilaahunbuu sheegan jiray laga amar qaato intoo kuwa yaryare hoose loo soo maro laakiin xaaladiiba adkaatay xaaladdu markay adkaatana sidii aynu ku arki doonno qisada malikatu saba famaadaa ta'muruun baa taagan qaaluu waxay yidhaahdeen arjihu akhaahu dibdhig isagiiyo walaalkii wadcad tir fi lmadaayini magaalooyinka xaashiriina kuwo colaal iyo sixirlayaal ka soo ururiya isagana balcagta u dhigo arrinkiisa baxnaani dib ha loo eegeen ya-tuuka waxay kuu keeni doonaan dadkaa dirtaa bikulli saxaarin caliim mid sixirloo aada u yaqaana saxaar xirfad facaalku ah waa xirfadii oo loo nisbeeyey wansub akhalxirfati lilfacaali sida baqaal tamaar bazaaz oo kale macnaha nin xirfadba sixirkuiyo aada aqoon ugu leh taladii buu qaato fa jumica saxaratu baa la keenay oo lasoo ururiyey limiiqaati yowmin macluum maalin la yaqaano maalinkii ciiddooda ahaa ayaa laysu wada keenay wa qiila linnaasi dadkiina waxaa lagu yidhi oo warbaahinta laga ogeysiiyey hal antum mujtamicuun waar ma idin soo ururaysaan dadaw soo ururadaa ayuu warbaahinta ku gaarsiiyey lacalanaa natabicu saxarata sixirlayaashaynu raaci sixirlayaashu unbaa inoo noqon doona kuwaynu dabagalla in kaanuu hum ulghaalibiin hadday noqdaan kuwa adkaada shaki baaba jire laysku soo kororiyoo shaki waa jiraaye kuwaasi hadday adkaadaan bay leeyihin waynu raaci falamaa jaa-a saxaratu sixirlayaashii kolkii ay yimaadeen ila waxa weeyaan diin uma socdaane waa muxtarifiina bisixrihim sixirkooda ayay ku shaqaysanayaan dadka had iyo jeer aan waxba aaminsanayna sixirkaa iyo falkaa iyo kama dhammaadaan siba marka ay hogaaminta iyo waxaa ku jiraan qofkii walaaca iyo warwarka iyo kalsooni daraduna way iskaga badan tahay dabeetana waa kaa soo ururiyey mid waliba dhankiisa ha u jeediyo ha u rido tusbixiisa iyo fooxiisa iyo dhagaxiisa isaguna wuu ka agdhow uu ka agdhow yahay shukuugtaa ku badan oo khaanadii uu qofkani yaqiinta iyo tawakulka iyo ku buuxin lahaa rumaysnaantu ilaahay rumaysan yahay baa maran oo waxaan kale laga buuxinaya in wax kala bilif garayo dabeedna uu isku qancay qaaluu waxay yidhahdeen sixirlayaashii kolkay fircoon u yimaadeen fircoon lifircawna waxay u yidhaahdeen aina lana la ajran warbalota wax kale ha joogeene ma leenahay bay yidhahdeen qaxwaha iyagii iyo adduunkii in kunnaa naxnu lqaalibiin meesha waa la dagaalamaya haddaanu adkaano doorta maxaa jira in kunnaa naxnu lqaalibiin aina lanaa la ajran in kunnaa naxnu lqaalibiin mushqaayad ma leenahay gacmo maran baa lagu xeeranayaa intaan la dagaal gelin qaala nacam haah buuhi maleha soo meermeer wa inakum la idan la min almuqarabiin waxaaba ka mid tihiin buuhi kuwa la soo dhoweyn doono maal iyo madaxnimaa baan isugu kiin daray buui idinku maal qurhaa sheegaysa wuu arkay dee in la hayoo wax soo kordheen dadku markaanay diin lahayna labadaa loo ballan qaadan oo maratuur arrinkoodu dabeetana wayse soo miidaamiyeen qaala lahu muusa markuu arkay nebi muuse iyagoo soo jahaysan qaala lahu muusa baa ku yidhi alquu ma antum mulquun alquu waxaad tuurtaan ma antum mulquun waxaad tuuraysaan bal tuura waa idinkanoo waxba idinma hadhina waa soo taagan tihiine bal qadiba buui sixiruu faruu raalli uga yahay maahee waxa weeye isagoo doonaya dadka in loo marmarsiiyo dhammeeyo oo aanay odrhanin wuu naga gashaday cunsur muhiima waxa ahaa oo na jabiyey uu naga horreeyey taasina ha dhammaatay wii horta taasina ha hadho markaasuu bal horeeya isagu ile kalsooni buu qabaa fa alqow waxay tuureen buu ilaha yidhi xibaalahum wa cisiyahum xarkahoodii iyo ulahoodii waxaa meesha lala shir yimi taasuu ahaa sixirkan xarig iyabaa la isku soo xidhay ulo sidee la odhanaya sidaa kamanka iyo miyuusigu xarkaa u leeyihiine jiijiidu ay uga baxayso ayaa dabeedna cod iyo dhaqaaq waxaana ay u yeeshay agabkaa la isku qarxinayo sixirkani waa qaybta la yidhaha sixirulkhiyaan ee ishu ay isbedelayso wa qaaluu waxay idhaahdeen bicizati fircauna fircoon awooddiisaanu ku dhaadanay innaa la naxnu lghaalibuun annaga adkaan doona bay idhaah fircoon waa miskiinkan wax ka da-iya helay naga dhiciya ninka yaa laytahum dadku kolka ay liitaan sidaasay meel xumba ah u cuskadaan ay wax u moodaan bicizati fircoonaba ayay marayaan iyaguna lacallanaa natabixu saxarata bay marayeen sixirlayaashaynu ku dabafayli iyana fircoon bay ku dhaatay fa alqaa muusaa cashaahu ushiisiibuu soo tuuray faidaa hiya talqafu waaba iyadoo sidaa u guranaysa oo u hafaysa maa yaafikuuna waxay soo abuureen waxbaa la isku soo nabnabaye wuunay uruurisay uun sida baashan qudunquutada iyo qora qoratada iyo carabka ay ugu halqafto baashan yare quraanjaday qadhaabsanayso fa ulqiya saxaratu saajidiin sixirlayaashii baa la riday oo madaxa u wada kufay iyagoo sujuudaya macnaheedu waxa weeye si deg dega qaaluu aamanaa birabbi alcaalamiina bay leey waxaanu rumaynay rabbi alcaalamiin ayaanu rumaynay rabbi muusa oo haaruun shakiguba ha ka baxee nebi muuse iyo haaruun ilaahii soo diray ilaahaasaanu rumaynay marka aqoontu walow sixirba ha ahaatee waa taa keentay qofkii inay badbaadiso aqoon daraduna dee waata keenaysa qofki inuu waxba garan waayo marka qofkan isagoo canaatamaya mooyaane nimankan sixirlayaashii waxay garateen waxaan inaanu sixir ahayn leanna khubaradii sixirkai qaybaha kala duwaneed oo dhan baa isu yimid oo kolkaasaa la arkay waxaan hore loo arag markaa waxay u waqaceen ay u saxeexeen inay mucjisati mudan in la guddoonto la aqbalo qaala markaa fircoon baa soo booday oo wuxuu ihi aamant aamantum buu yihi aamantum lahu istifaamkuwuu iskaga jiraa una hamsatul istifhaam oo xadfan tahay a aamantum lahu miyaa u rumayseen qabla an aadana lakum intaanan idiin fasixin oo intaa meesha cidda wax laga tala qaatee fasaxdaanay ahayde miyaay weydaarateen buuri inahu kani lakabiirukum waa kii idinku weynaa aladii callamakum sixra ee falka idin baree fala sawfa taclamuuna hadhow idin garan buuri mar walba been baa ay u sheegaan dadka dulmi iyo gardarre iyo diin la-aan iyo baatil ku hogaamiya ummadda waxaa lagu maaweelinayaa been beentaasaa looga dhigaya wax xaqaa'iqa marka meelaha rasmigaa looga sheego ee wax laga baahiyo marka sida hoos hoostaa la isugu sheego dadkaa waxaa lagu qancinayaa wax khiyaaliya oo aan asal lahayn ayaa lagu qancinaya oo dowladdoodii iyo dadkoodii madaxdaha ay ku dhawaaqayaan oo gadaal haddana iyagoo ay qabeen wax fashilan ahayd kani waa kii weynaa sixirka bariwi isagaana waxa uu yahay kii u weynaa ee kufriga iyo fasaadka dadka baray low qadicanna waan jarjari aydiyakum wa arjulakum adimadiinna iyo gacmihiinna min khilaafin isweydaar baan u jari walow sallibanakum waxaan idinku dhisi oon idinku deldeli doonaa geetimireed ajmaciina idinkoo dhan fii juduuci nakli wey geetimireedkaasaan sidaa idinku nabaya wafircawna dilawtaad waa siyaabaha ay mujrimiinta wax u cadaadaan qaaluu waxay yidhaahdeen laa dayra dhibaata ma jirto bay yidhahdeen dhib ma jiro waxaa doontaba dheh innaa ilaa rabbinaa munqalibuun annagu ilaaha iyagaan u gadoomayna kol haddaanu aan la hortegayno dhibaata ma jirto kelmaddaa iyo kelmadduuri waa kala fogyi waa saasay tahay oo walaa ubaalii xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kaana lilaahi masraci khubayb saxaabigaasoo loo soo taagay dil ayaa wuxuu leeyay dhib ma leh kor haddaan ilaahay dartii u dhimanayo nimankii saasay yidhaaheen innaa nadmacu waxaanu ku rajo weynaa an yakfira lanaa rabbunaa ilaah iyagu inuu noo dhaafo khataayaana gafafka iyagii aan kunna awala almu'miniin inaanu noqonay kuwo rusushan rumeeyo ugu horeeya kol haddaanu bikaaradii islaamka jebinay kol haddaanu doorkii kaalintii ugu muhiimsanayd oo aftixii islaamkaa qaadanay taa noo qorba yidhaah way noo dhanta ilahay anaga dhaafo wixii hore horaanu u dhiiqo u galle markaa dee waxay noqdeen gelinkii horena saxara siduu ibnu cabaas tilmaamay gelinkii horena shuhadaa gelinkii dambena shuhadaa mid la laayay wey kolka waa waxaynaa buu ilahay yihi waxaanu u waaxiyoona aanu amarnay ilaa muuse an asri bicibaadi addoomahayga guuro geli oo reer banu israa'iil ka kaxee meesha ha la qaxo ilaahay dartii haloo hijroodo innakum muttabacuun waa laydin raacaya muttabicuuna ma ahe waa muttabacuun bifatxi ilbaa laxniga qaarkiiba khatar badan muttabacuun waa laydin dabagelaya ilaahay wuu usii sheegay niman hadhaya maaha kuwii iyaga ahaa ma hadhayaana way idin dabageli doonaane bal ka guura markaa dad kastoo mu'miniin ahoo diin cadaystay oo rususha ku dabagelayay qaxoontigaa iyo ilaahay dartii inay luufluuf u galaan bay ahayd laakiin ilaahayna uu hiiliyo faarsala fircawnu baa diray filmadaayini magaalooyinkii xaashiriina collaal wax soo ururiya ciidamadii magacyaasha kala duwan lahaa dee ka dagaalgalayay meelaha kala duwan ee ku dagaalgalayay qalabka kala duwan ayuu soo ururiyey gaaladuna had iyo jeer wax ka fulaysane mar alla marka la yidhaahdo islaam baa la weerarayaa agabka waa in aada loo badiyo taxaalufka la badiyo oo la ysu soo ururiyo oo wax badan la ysu keeno xaashiriina la soo ururiya buuhi colka ina haaulaai buui kuwaa reer banu israa'iil xalay guuray la shirdimatun waa koox shirdimadu waa qayb yar wey qaliiluuna yarba horta taasi way jirtaa bui way yaryiin wa inahum iyagu lanaa inaga lagaa'iduun way naga cadhaysiiyeen ninkaa cadhaysiiyeyna wax la daaye maaha wa inaa la jamiicun inaguna waxaynu nahay colaal xaadiruuna ama xadiruuna labada qiraba waa sabciye feejigan oo aan la dagi karin marka meeshaa laga dhaqaaqa buuri had iyo jeer mujrimiintu waxay dad ku laayaan waa kaa ummaddaasi way yar tahay inaguna waynu xoog badan nahay waanaynu cadhoon marka waa inaynu ciil iyo cadho baxnaa waa taasun baa jirta maanta geeljiraha wuxuu samayn jiray marka uu mid kale iska yoolbaalayo iska tijaabinaya aanu subaxnaba odhanaya barorta aanle marka hadduu legdu mar labaad legdu uga xageeyo uga minjeeyo waxa weeye cishada dambe waddada waa inuu uga sii baydho imika adiga arkayo gaaladu waddan hebel bay tijaabiyeenoo wallahi ka adkaanay kaasi malaa uu ka yara adag haddana kii kale afghanistan oo ciraaq baa kusoo xigta may kol haddii halkaa marayso meel walba waa in farta loo sii lulaa marka fartaasaan lulayaa suuriya waddada ha ka baydho eeraan ha ka baydho suudaan oo yemanoo saasay usii soconaysa wax kaloo qaanuun ahoo jirayaa ma jiro waa kii geljirahaye kow legdee laba legdee wixii kaloo dhan waddadu ka duwan muuqaalkaasay leedahay adduunyada laguu sheegayo marka had iyo jeer ay tahay aan dhaqan iyo akhlaaq iyo qiyam iyo diini jirin sharcina ma jiro wax jiraaba ma jiro waa kaa fircoon wuxuu leeyay kol hadday yar yihiin oy ducafadaa yihiin inaguna rag waaweyn oo laga cadhaysiiye aynu nahay وإننا على بحنا عيلي على أن بحنا بورتا ندبق لي dabeetana isagoo colaal wataa aanu qur-aanku cayinin tiradooda laakiin dabcan intaasoo jeer ka badan u reer banu israa'iil macalmaatidooda ayay daba dhaqaajiyeen fa aqraqnaahum buu ilahay yihi waan waxaan fa akhrajnaahum waxaanu ka saarnay faraacinaday ka guureen markii ay daba hinjiyeen kuwan min jannaatin beero wa cuyuunin ila biyaa wa kunuusin iyo baanan wa maqaamin kariimin iyo bangalooyin wanaagsan beero ila biyaa iyo baanan iyo bangalooyin cajo badan waxalalo wixii dad isku qoofali jire boqortooyen isku hagaajin jire adiga arkay xadaaloodii baa halkaa maraya xadaaloodii baa caalamku u u daawasho imanaya xadaarada iyo dhaqaalaha iyo tabarta lagu bixiyey awooddii ummadoo dhan ba xadaal lagu bixiyey maxaad u malaynaysaa wax kaloo lagu raaxaystay intay nool yihiin halkanaa loo goglay kii dhibanaya aad aragtee xajarka keliya ayaa labaatan tan ah dhagaxa keliya waa laba mitiroo isku weera qofkii tegay baa arkay baalaha ahraamta la yidhaahdo ee baalaha isa saaran ee lixdanka mitir kor isu saaran marka ilaahay waxa uu tilmaamay beerahoodii ilihii biyaha ahaa ee ka dhex butaacayay iyo baashii lacag ahayd lagu dhex aasay iyo maqaamkii kariimka ahaa macnaha maqaamka kariimka ahi waa meelihii lagu raaxaysanayay guryaha wixiiba waa laga mastaafuriyey maraq waa laga soo dareeriyey kadalika buu ilahay alamru kadalik arrin waa kaa haddaba taariikhda aa qoraysaana qur-aanku sajilay waa kaa halkaasuu ku dambeeyaa kibir iyo dhugdhugta iyo awood sheegashada wa awrathnaahaa buu ilahay yihi waxaanu dhaxal siinay bani israa'iila un baanu ku wareejinay xil wareejintaasaa timid oo kuwanna waa laga dareeriyey kuwanina way u aayeenoo way u hadheen way ilaahay baa isku wareejiyey fa atbacuuhum way dabagaleen mushriqiina iyagoo qoraxdu ay soo baxayso falamaa taraa aljamcaani markii labadii colay sarkeen isha biriq markay ku siiyeen reer banu israa'iil wixii oo soo gurdamaya qaala waxay yidhahdeen asxaabu muusa nebi muuse reer banu israa'iil oo la socdaa yidhi innaa lamudrakuun wallahi waa layn hayaa dhan loo nuxsadaa ma jiro badiina matanaa fircoon aynu naqaanayna makanaa mixii dee kurta ka soo guri jiray ee dhabarka uu ka rari jiray lamudrakuuna bay yidhahdeen iyagoo hadalka innada iyo laamta iyo waa waxyaaba hadalka lagu adkeeya fi cilmi alcarabiya innaa lamudrakuun bay yidhahdeen qaala markaa nabigenina wuxuu ihi kallaa waa kelimatu rabcin wa zajri lagama yaabo halkaa iska dhig ilaa isagu wuxuu haystaa bushaaradii ilaahay uu siiyey marka horeba loo bushaareeyey nebigan ee ilaahay uhi fadhabaa biaayaatina inaa macakum mustamicuun macyadii ilaahay been ina maciya rabbii sayahdiin ina maciya helkayga waxaa rabbi ilaahaygi sayahdiin isagaa ijahaynaya kadaabuu lagama yaaba inaynu ambina ilaahay baa ijahaynaya sidii bay u dhacday فأوحينا إلى موسى وحنو وحيوني فرمي أن اضرب بعصاك البحر وشادنا تسيدتهم بضا ساغلفو بضا ساغلفو والعجيب بضا متعددة الأغراض تسيدوين كالله استعمال يا كلا تدوان مريقك بين قوين سبيا لغا سيدين يمرو واتا عدو مرتا واتا بريشد على لغانا يبض وكل افتوفان فلقوا كلا دلاعي بضي فكان وحو النغضة كل فرق قيب ولبك الضوض بورتي العظيم وويني biyihii sii socday iyo kuwii soo socday ayaa kala joogsaday mid waliba halkiisaasu ka laabanaya isagoo mawjada ah eeriyada dhexena way banaantay firqigu waa qayb dhowdkuna waa buurta weyn ayay mid waliba halkaasu ka hiraya eeriyada dhexena waa banaantay briis laabmoo milatarigu dhigtaan haddaad arki jirtay kanaa markaa mid sallaxan oo ilaahay diyaariyey waaslafnaa buu ilahay waxaanu ku soo dhaweynay sama halkaa alaaakhariina kuwii kale soo socday faraacinadii soo gabaara gurdaynaysayna bartaasay daf soo yidhaahdeen iyagoo iska shabkaxsanaya oo waxay u qaateen meel bannaan oo caadiya wa anjaynaa waxaanu nabadgelinay muuse waman macahu iyo ciddii la socotay ajmaciina sidii ay u dhammaayeen ilmo yar oo markaa wax ka noqdayna ma jiro uma aqraqnaa waxaanu hafinay alaakhariina kuwii kale kuwii kalena markay meeshii soo galeen ayaa dabeetana biyihii ilahay isku sii daayey ilan isagaa kala hayey halkaasay ugu dhammaatay intaasaaba arrinkooda uma aqraqna alaakhariina weeye jumlada ah ayaa warkooda ku dhammaaday xallo wixii dowlad sheeganaya ciidame sheeganaya wax soo ururiyey ee lahaa inaa la jamiicun xadiruun uma aqraqna alaakhariina weeye warkooda ina fii dalika la aayatan wamaa kaana akharuhum mu'miniin waina rabbaka lahuwa alcasiizu araxiim markaad arkaysa sifooyinka ilaahay casiiz buu cadowga ku noqdo raxiim buu u yahay awliyadiisa watlu calayhim ku dul akri nabaa ibraahiima dadka ku dul akri nebi ibraahim warkiisa id qaala liabiihi wa qowmi aabihii iyo qoladiisii wuxuu ku yihi maa tacbuduuna maxaa caabudaysaan aabbo waxani muxuu yahay wuu garanayaa laakiin fartuu ugu fiiqayaa balse ay ugu fiirsadaan qaaluu waxay idhaahdeen nacbudu asnaaman baanu caabudaynaa fa nadalu lahaa caakifiin fa nadalu waxaanu ahaanaa lahaa iyada uun caakifiina kuwa dul yoorara hadalkoodaaday ka muuqanaysaa inay tahay dacufa aalibu waalmadluub inay labaduba isla baktiyeen waanu dul yoorurnaa un qaala markaa wuxuu ihi hal yasmacuunakum miya idin maqlaan id tadcuuna marka baryaysaan ama u yeedhanaysaan waa iga su-aale aw yanfacuunakum aw yaduruun wax ma idinku taraan waxse ma idin yeelaan haddaa ilaah ku sheegteen qaaluu waxay idhaahdeen bal mee midna ma jiro waxna ma maqlaan waxna ma taraan waxna ma difaacaan intaba ka garawnay wajadnaa aaba'anaa bayna aabbayaashayo waxaanu helnay kadaalika yafcaluuna iyagoo sidaa samaynaya aabbaanu aragnay isagoo arrinkan samaynaya waa caadadeeda wa iska caada waanu la qabsano soo jiraan bahi la khilaafi maayo halkaasay ku aroortay waxa aan daliilka lahayn foolxumadiisu waa kaa qaala markaa wuxuu idhi afara'aytum iga warramaa maa kuntum tacbuduun waxa aa caabudaysaan antum waabaa'ukum idinka iyo aabbayaashiinii alaqdamuuna ee horreeyey idinka iyo aabbayaashiinii horreeyey bal iga warrama aan idin baraarujiya waxa caabudayseen fa inahum iyagu caduwun lii col ba iyihiin kuwaa kol haddii lagu ambado dad ay lumiyeen anigu col baan la ah macnaa u turi maayo wey waa kii dee burburiyey suuratulambiya saynu kusoo marno ilaa rabbaalcaalamiin ilaaha rabbulcaalamiinka ah isagu ka i naxariisanaya weye ka ilaahayga ah weye laakin acbudu rabba alcaalamiin waa istifna munqaic ah rabbulcaalamiin kama mid aha kuwa cadowga u ah aladii ilaahi weeye khalaqanii abuuray fa huwa yahdiin isaga ay jihaynaya meesha wanaagsan igu hagaya waladii ilaahi weeye huwa yucimunii iraasimaya wayasqiinii icabsiinaya cunno iyo cabitaanba isaga ay siiya intuu ii diyaariyu habka lafka ugu guri lahaa ii sallaxay wa idaa maridtu kolkaan xanuunsadeen bukooda fa huwa yashfiin isagaa ay caafimaadiya waa run wey dii maanta cudur kugu dhaco dhakhtar iyo xigto iyo cid kastoo ku jecel midna kuma kicin karo haddaanan la qadarin haddaanu ilahay qofka shimbir u bixinayn waa laga quusanaya qofka waa la karaahiyeysanaya kan in lauga raaxeeyaa wanaagsan bay tegaysa kolka dambe lagu sii noco fa huwa yashfiin waladii ilaahi weeye yumiitunii waa dhaadanaya ilaaha xaq aha isaguu leeyi allahu mawlaanaa walaa mawlaa lakum siduu nabi maxamed u lahaa calayhi salaatu wasalaam waladii ilaahi weeye yumiitunii idilaya uma yuxyiin ina soo noolaynaya geeri iyo nolol isagaa ilaahay haya haddaa idinku tidhaahdeen kuwa iyaga waxba ma hayaan bal hadda ilaahayga eega waladii amacu waa ilaaha aan sugaya en ku rajo weynahay an yakfira lii khaiiatii inuu gafafkayga iga dhaafo oo uga tirtiro yowma addiin maalinka qiyaamaha ilaahaasaan rajaynaya gefkayga inuu iga dhaafo qofka muuminkaa waxa u darani waa dembigiisa iyo gefkiisa laakiin uma durra wuxuu cunayo iyo wuxuu cabayo way sahlan yihiin marka taasu aada uga waroorsan yihin kolkaasuu dabeetana isagoo ay maqlayaan buu ilaahay barya rabbi hablii ilaahay ow isii xukman xikmad waalxiqnii bisaalixiin dadka waa wanaagsanna ilaaha igu dar ilaaha kuwaa iraaci siduu nabiguba u lahaa calayhi salaatu wasalaam allaahuma axyinaa muslimiin watawafanaa muslimiin waalxiqnaa bisaalixiin hayra khazaaya walaa mubadayn ilaahuna noole annagoo islaam oo nadil annagoo islaam oo saalixiintana raaci annagoo aan dulloobin doorsoominna allaw hana doorinin buu nabigu lehy alayhi salaam waalxiqnii bisaalixiin markuu sii dhimanayeyna kelmadii ugu dambaysay baheed allahuma fi rafiiqi lacla ilaahu jamaca kore malaa'igta iyo ambiyada iyo shuhadada igu dar wajcal lii ilaahay ow iyeel buu nabigani ku ducaysanayaa lisaana sidqin carab wanaagsan fi laakhiriina dadka dambe carab wanaagsan ilaahay oo ay duceeyaan ilaahay oo ay ammaanaan aakhiriinta fiicsiya saasaana loo ammaanay wajcalnii ilaahay iga yeel min warasati jannati naciim jannada nicmada badan kuwa dhaxla kuwa dhaxla oo intii dad ay calaf ku lahaayeen markaa ay ka calaf go-een ay ka qadeen ay naarta galeen ilaahay ow kuwii dhexla halkaa iga yeel wakfir li abii buu ilaahay oo aabbahay u dhaaf innahu kaana min adaalliin kuwa wuxuu ahaaday ambalay aabihii suuratu maryam baynu kusoo maraynay siduu hadidayuu huruufayay wahjurnii maliyan haddaa sanamka ila caabudi weyday dhaaf buu lahaa isag joogi kari mayno inaan ima tihide isaguna waa kala ilaaha aabbahay u dhaaf buu leeyahay ilaah u naxariiso laakiin alla wuxuu uhi wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falamaa tabayana annahu caduwu lilah tabara'a minhu ina ibraahiima laawaahun xaliim istikfaartii oo aabihii istikfaarta u weydiiyey wuxuuna ahayd ballanqaad uu uhi sawfa astakfiru laka rabbi dee kolkiiba cadow ilaahay inuu yahay oo caddaadayn aabihii waa ka beri noqday markaa nabi ibraahim uu ka beri noqday ina ibraahiima laawaahu xaliim walaa tukhsinii hayhoojini yowma yubcathuuna maalinka lasoo saaraya khalqiga markaa waxa uu xusay xadiid saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim aabihii ayaa maalinka qiyaamaha la istusaya iyaba waa cajabe markaasaa dabeetana uu leeyahy aabbo imisaanku ihi waxaa iskaga had imisaanku ihi taa iska daa imisaanku ihi adeecad badbaadide aabbo maantaba laa acsiika alyawm buu leeyay aabbo maantaba ku caasii maayo ee baldhanuuni dhaqaaji kolkaasaa dabeedna uu isku dayay ergoo wuxuu ihi ilaahay waxaad ii ballan qaaday anlaa tukhsinii yowma yubcathuun inaanad ihoojinin dee waa kan ducadana ilaahay u aqbalay walaa tukhsinii yowma yubcathuun maalinka khalqiga lasoo saaray inaanad ihoojinin dee khizi iyo dulli ka weynna ma jiro nin aabihii uu naar galay kolkaasaa ilaahay uu yihi waa laga diiday macnaha kaafir inaanu ilaahay janno gelinayn baa uu sheegay in yar kadibna waxaa baleeyid bal ibraahim oo halkaa eeg halkaasuu eegay mise wuxuu arkay waraabe bidiif kolkaasaa dabeedna abiibaa waraabaha loo egeysay liannahu alla doori bu ahaa markuu ifkii joogay ayuu xaqiiqada dooriye imikana alla doori baa ilaahay uu ka dhigay waraaba labaa diikha laydha kolkaasaa afarta haddii la qabtoo naartaaba lagu warfiyey war ma jiro isagaaba ka garaabo waxau ihi yowma maalin ilaahay oo hayhoojinin laa yanfacu maalun walaa banuun aanu dad iyo duunyo waxba anfacayn maalun xoolo walaa banuuna iyo wiilal midna waxba ma anfaco dadku hadday maanta labadaa ku dhaartaan xoog iyo xoolo inay xoog badan inay fara badan yihin xoolo badan yihin hadday ku dhaartaan waxba ma anfacayo waalidna waxba ma anfaco wey ilaa man ata allaha qofka ilaahay ula yimaado biqalbin saliim qalbi caafimaad qaba qalbiga caafimaadka qabaana waa ka aanu shaki iyo shirki iyo nifaaq ku jirin wey waa qalbiga goorta oo caafimaad qaba wey ee cudurada dila qalbiga ee khatarta badan kolka uu qalbigu ka fayow yahay wey marka aakhiro waxaa lagu badbaadaa niyad samaan iyo daacadnimo ayaa lagu badbaadaa saa ilaahayba uu tilmaamay laakiin waxa dadku ay ku faanaan adduunyadani badbaado bidaan maya idan markaa qalbigiisa qofku inuu raajaco bal nooca uu yahay iyo muuqaalku uu leeyahy kii madooba iyo kii cadaaka uu yahay waa muhiim wey alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wamaa nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fadaala calayhim اlamad faqasad quluubuhum alla waxau ihi wauslifat iljannatu jannadii waxaa loo soo dhoweeyey iyadoo bilicsan oo isqurxisay lilmuttaqiin dadkii ilaahay ka cabsaday waa awliyadii ilaahay muttaqi haddaad aragta waa weliga ilaahay wa burizat iljaxiim naartii jaxiimana waxa loo soo banbixiyo debadda loo soo dhigay lilghaawiina kuwii halowsanaa ee ambaday ayaa debadda loo soo dhigay badda xeeligeeda marka lagu joojiyo iyo halka ay biyuhu soo haraaciyayaan mawjadaha iska soo daba kacaya muuqaalkaasoo kale iyadoo le baa lasoo joojiyay waqiila lahum waxaa lagu yihi inamaa kuntum tacbuduun wixii aa caabudayseen mee dad yahow ee min duuni illaahi aana la ahayn hal yansuruunakum maydiin hiilinayaan aw yantasiruuna iyagu sama isku guntanayaan bal waaba laydin weydiiye ilahyo badan baa ifkii la hadal hayee maya buu ilaahay leeyi iyagu wax ma idiin tarayaan iyagu se wax ma taransanaya wax badan baa la caabuday mee waa su-aal aada u adag alla waxau ihi dee markii ay da aamuseen ilaahay wuxuu ihi fakubkibuu fiiha waa lagu afgembiyey naarta dhexdeedii hum kuwan iyo walqaawuuna kuwii ambaday hum waxa weeyaan kuwii la caabudayey iyo walqaawuuna kuwii ambade iyaguna caabudayey iyo wa junuudu ibliisa ibliis colaalkiisi ajmacuuna say u dhan yihin ibliis iyo colaalkiisi iyo kii la caabudayey iyo kii wax caabudayey intiiba kubkibu fiiha macnaha kabkaba waxa weeye alqaa bacdahum calaa bacdin barhkoodba barhka kale ayaa lagu dul tuuray si bilaa naxariis saasaa la isugu riixay iyadoo weliba ay iska duldhacayaan iyadoo weliba afgebbi ay wada daadanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen marka murankaasaa ka dhex bilaabmay qaaluu wahum fiihaa yakhtasimuun saasay soconaanteen waxaa kii la caabudayay kii wax caabudayabaa labadiiba ishiifayaan oo haaraankaasaa bilaabay halaagaasuu leeyahay gaalnimadii ilaahay oo laga durka allahu aclam